July 30th. I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkaoo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah bisha juun waa soddon sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal sabakaab iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada ka ganacsata dharka ee jabuuti oo walaac ka muujinaya in badeecooyinka ay dibadaha ka keenaan ay ka soo daahaan xiliyadan oo weli adduunka uu u xiran yahay dhibaatada coronavirus koronaagu nala degay xagga alaabta maray hardho maray habsaanto mar maraakiib waaweyn adduunyadaa kale awal jabuuti ilaahayo dee malaha shiinaha toos u imanayeen ha dubay oo kale sidaa alaab badan baa ka soo reeranaya markaa shini dadkii ree jabuuti alaab ka soo reerana yaraada maraakiib kalea lasoo saaraya wakti badan bay qaadanaysaa iminka alaabta ciidda rabadaan oo kala dalbanay wallaahi shalay bay timid badankayga waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro ku dhaqan magaalada laascaano oo doolol maalmeedkooda ka soo saarta inay dadka ka caawiyaan hagaajinta taleefanada iphone-ka kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada jabhadda gobolka uu dagaalku ka socdo ee tigree ayaa talaadadii ku dhawaaqay inay dhul hor leh gacanku-intiisa la wareegeen maalin kadib markii ay qabsadeen caasimadda gobolkaasi ayna wacad ku mareen inay gobolkaasi ka sifayn doonaan waxa ay ugu yeedheen cadowga horumarka ay samaynayaan ciidamada jabhadda iyo dhawaqa xanafta leh ee ka soo yeeraya ayaa shaki gelinaya in xabadjoojin ay dowladda federaalka isniintii si iskeedah ugu dhawaaqday ay keeni karto in la hakiyo colaadda sideed bilood jirsatay ee ay ku dhinteen kumanaanka qof islamarkaana sababtay in boqolaal kun oo qof ay qarka u saaran yihiin macluul ciidamada jabhadda ee la baxay ciidanka difaaca ee tigree ayaa talaadadii la wareegay magaalada shire oo boqol iyo afartan kilomitir dhanka waqooyi galbeed ka xigta caasimada makelle sida ay wakaalada wararka a f b kasoo xigatay ilo amni oo ka tirsan qaramada midoobey wakaalada wararka ee a f b ayaa sidoo kale soo warisay warka la wareegista makelle uu keenay in dabaaldegyo ay ka dhacaan dhowr goobood ayna ciidamada etoobiya kuwa eritreya iyo maamulka ku-meelgaarka ah ee gobolkaasi ay banneeyeen goobo ay kaga sugnaayeen gobolka tigrey taliyaha ciidamada maraykanka ee jooga afghanistan ayaa talaadadii sheegay inuu si aada uga walaacsan yahay xaaladda amni ee kasii daraysa iyadoo milatariga maraykanka iyo isbahaysiga nato ay qorsheynayaan inay si dhammaystiran gebi ahaanba dalkaasi uga baxaan koob iyo tobanka bisha sebtembar ee soo socota jenaraal austin scott miller oo kormeeraya kabixitaanka ciidamada isbahaysiga ee afghanistan ayaa hadalka sheegay iyadoo guud ahaanba dalkaasi ay kusii kordhayaan colaada ka socota goobaha dagaalka ee u dhexaysa kooxda taalibaan iyo ciidanka dowladda afghanistan ee haysta taageerada maraykanka isagoo wariyaasha kula hadlayay magaalada kaabuul ayuu jenaraalka sheegay in xaaladda amni aysan wanaagsanayn xilligan wuxuuna intaa ku daray in walaacooda uu yahay dhulballaarsiga kooxda taalibaan iyo sii wadidda iskudayga ay ku doonayaan in dalkaasi ay xoog ugu qabsadaan kooxda taalibaan ayaa qabsatay in ka badan boqol degmo oo ka mid ah afar boqol sagaal iyo toban degmo uu ka kooban yahay dalka afghanistan tan iyo bishii mey markaasoo qaybta ugu dambeysa ee ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga nato ay bilaabeen inay ka baxaan dalkaasi oo ku dhowaad labaatan sano ay ku sugnaayeen
halka dhegaystayaal aad wararkaasi kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington duhur wanaagsan mar kale markana laascaanood magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa ku dhaqan dhallinyaro nolol maalmeedkooda ka soo saarta inay dadka ka caawiyaan hagaajinta teleefanada iphone-ka oo bulshada qaar ay dhibaato kala kulanto isticmaalkiisa wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim olol ayaa la kulmay cabdinuur cali cismaan oo ka mid ah dhallinyaradaasi waxaan qabanaa adeegyo kala duwan oon u qabano bulshooyinka kala duwan waxaa ugu badan aynu qabanaa waxaa weeye aanu inta ugu badan ka shaqayna waa moobiladan casriga ee hadda la isticmaalo smartphoneska samsung ama ha ahaadeen ama iphones ha ahaadeen ama waxyaabo kaleo de iphone moobilada kale cusbay sida haaweyg oo kale anig moobil uu ahaadaba waanu ka shaqaynaa marka qaababkan uga shaqayna waxaa weeye qofkii markuu noo yimaado kale moobilkiisa uu ciladaysan yahay cilada haysaa waxaa weeye inay noqoto hardware amaba inay soo noqoto software qofkii markaa foom baanu soo leenahay waxaan isticmaalnaa foom ah shaabadayada kasma ku taalo foomkaasaanu ka buuxinaa qofka marka waxaan u qabanaa time minut oo kale aan ku dhahnaa moobilkaaga waa lagu eegaya minutkaas waxaa loo sameeyaa habaabka casriga kombiyuutarada lagu eego cabdinuur waayadii hore waxaa jiri jiray in dhallinyaradu ay dhibaatooyin badan ku qabeen samaynta qalabkan casriga telefoonnadanina soo gaadhay bal ka horna waxyaabaha hadda leeday waa laga gudbay oo aqoon fiican ayaad u yeelateen in xirfadaasi kor loo qaado qaarkiinna ay dhexdiinna ka faa'iidaystaan hor waa si wanaagsan waxyaabaha hadda keena in xirfadii loo yeesho waxaa weeye markaad tahay arday jaamacadeed aad jaamacad dhameeyey facultygiisu yahay computer science oo wixii garanayo oo hardwarena u garanayo softwarena u garanayo waa taasaa horta qodobka koowaad fudanaysa waata wixii inuu aqoon u leedahay waayo qofku wuxuu aqoon u leeyahay unbuu samayn karaa haddaad dhahdo wax kasta waan samayn karaa marka waxyaaba badan way kusoo caqabada kusoo fadsaaran lakin wixii aqoonta rasmiga u lahayd waa waxaad qaban karto marka annaga waxaa koowaad ee noo fideeyey waxaan aqoon baan u lahayn waxaanu nahay waxaan ka haysanaa digri baan ka haysanaa jaamacadda qaybta computer science-ka oo computer science-ka marka wuxuu leeyahay qayb hardware iyo qayb software labadaba ad ku xalinaysaa wixii markaad mushkiladii kusoo fodsaarto qodobka koowaad horta noo fideeyey waa taa iyo waqtiga casriga ama howlada casriga ahaa waanu helay caqabadahooda ugu badnaa soo foodsaara moobilka ciladaha soo ataaga aanu helay taas weeye qodobada noo fududeeyay
waxyaabaha sida weyn looga hadla waxaa ka mid a dhanka cilo saaridda apple i d oo kale nambare ayaa ku xidhan dadkuna way ka hadlaan sidii loogu bedeli lahaa qaarkood isagoo xidhan baa loo keena sidaasoo kale qaabkee u xallisaan idinku
ha way dhacdaa moobeelka waxaa laga yaabaa kole in dibadda lagaaga keeno markaa dibadda lagaa keeno kaarhka soomaaliya kole kugu shaqayn maayo dadku waxay sameeyaan moobilku dayn bay kusoo qaadanaya marka qofkii dibadda joogo dayn buu kusoo qaadanaya iyadoo daynta u socoto soomaaliya qof jooga usoo dhiibaya already kaarhkii waa laga xidhaya qofkii moobeelkii kaarhkii uu ka xidhmayaa oo kale taasoo kale waanu u fududaynaa waxaa kaloo jirta inaanu qofkii abalaydhiyadii moobilkii qofkii mobilada iphoneskoo kale abalaydhiga soomaaliya kuma samaysmaan caadiyan kuma samaysmaan waxaanu sameynay inaanu dadku u fududaynay oo qofkii abalaydhi loo samayn karo waad baaswordkiisii iyo abalaydhigiisii waraaq loogu qoro hodhowta uu bedelan karo si doona ka yeeli karo xogtiisa kaybkaysan karo taana waan samaynaa
su-aashaada hadalkaaga ugu dambeeya anoo raacaya tusaale ahaan oo kale ilaalinta xogta markaad qofka u samaysaan oo kale maxaad kula talisaana maadaama aad apple idga u bedesheen mid cusubba aad siiseen oo kale awoodda qofku yeelanaya waa noocm hadhow awoodda qofku yeelanaya waxaa weye horta khaasatan inuu moolka isagu shakhsiyan leeyahay apple idgaas uusan cid kale la sheergarayn waraaq baan anaguu qornaa waxaan ku dhahnaa abalaydhigaaga wakaas bedelo markaa baaswordka aadaa bedelan kara storanga baasword ku xidho saasaan kula talinaa moobeelkiisana inuusan dad kale la sheergaran ama waxaa jira dad dhalinyaro oo kale ku dhahaya abalaydhiga in laba moobil kale wada isticmaalo kaasoo kale waan kala talinaa inuusan abalaydhigiisa qof kale la sheergaran uusan la isticmaalin taasaan kula talinaa dhibaatooyinka isticmaalka dhallinyarada oo kale inay apple idga qof kale la isticmaalaan dhibaatadaasoo kale ma aragtaanna dadkana ma kala hadashaan may inaga aad bay noogu yeertaa waayo qofku de hadda way fahmeen dadkii oo waxay noqdeen dad akaademiga marka qof kasta xoog yahay dee abaldhaatadiisi in abaldhigan ku jirto hadduu qof kale la sheergaraya abaldhigas inuu dhaatadiisii qofka kalena arki karo marka taasoo kale hadda dadka caadigan ugu baraarujinaa marka ma dhacdo taa way yarta aad bay yarta ma dhacdo
dadkao dhan waxay sitaan telefoonna casriya bal ciladaha sida degdegaa idinkuna aad u aragtaan ama qaar idinku cusub yihiin oo kale maxaa ka mid a waxyaabaa ugu badan horta dadka soo ataaga waxa inuu moolka shaashadda ka tabto qofka disbleyga dhulka waxa ugu badan u dhacaya waa dhulka moobiladan dambe smartphone-kana dhaladooda way jilicsantaha hadduu dhulka kaaga dhaco disbleyga uu kaa jabayaa marka disbleygaas qofki inaan qofki disbleygii kale u saarno ta kaloo kala dhacdo waxa weye moolka inuu shoor kaga kaco kale inuu biyo ku dhaco kale aanu ku xallino marka qofkii biyo kaga dhaco kale inaanu xallino waxaa weeye caadiya dadka smartphone bay hadda wada isticmaalaan xaafadahoo kale caruurta yarar waxay kaga samaynaya inay biyo ku ridaan qofka moolkii biyo kaga ridaan marka service chargeoo kale wuxuu noqdaa marka haddii si damajn gaadhin inaan u xalin qofka biyuhu kaga dhacay oo kale qofka jaajarka ka gubtay oo kale in jaajarka laga bedelo smartphoneka waxaa ugu badan soo caqabadaha soo saara waataa marka inuu qofka dhisbaliga ka jabo waayo hadda qof kasta wuxuu isticmaalaa mobile smartphone ah kaasi wuxuu ahaa cabdinuur cali ismaan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada laascaanood ku dhaqan wuxuuna u warramayey wariyahayaga cabdikariim olol markana dhegaystayaal aynu dhegaysanno mid ka mida kaalmaha hisaha aynu idiin hayno
shatimaaha guudkeega dibuu dhaaf arxdiyo ibna hadalka qadmado ilkada barcad kaga yaaddib markaanu fiirsado fanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada markaanu fiirsado fanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada dagaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafyaay dadyo anigu yaabay dandhaqaaqa lafyaay dadyo anigu yaabay dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degeena fardowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degeena fardowsow soo daahira doqontii nasibley dhamackagalaba egelwaad la saadaw dimada jalayada markii aan ku daawaday indhumeelay diidaan daynkumaylin markiiaan ku daawaday indhumeelay diidaan daynkumaylina daruur yahay adoo kaali nabi yuusuf dabadi daruur yahay adoo kaali nabi yuusuf dabadi lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro yahay adoo kaale nabi yuusuf dabadi daruur yahay adoo kaale nabi yuusuf dabadi lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkiiyo diintayaynu sheegtay degeena fardowsow soo daahira dadkii kitaabkii diintayeenu sheegtay dadina fardowsow soodaha hiraha
iyadoo dunida aysan si caadi ah isugu furmin welina ay jiraan dhibaatooyinka ka dhashay aafada coronavirus ayaa dadka uu arrinkaasi saameeyey waxaa ka mid ah ganacsatada dhallinyarada jabuuti ku dhaqan ee ka ganacsada dharka ay dibadaha ka keenaan ayaana arrimahaasi walaac ka muujiyey wariyaha v o e da ee dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi
shabcaan waxaa iga hortaa ciid baa soo dhow bal suuqa iga waran suuqa maadaad ka shaqaynayso wallaahi waa iska caadi weli dee koronaagii marka hore saamayn ma nagu yeeshay iminka laakiin waa laga soo kabanayaa inkastoo haddana dee sidii koronaaga ka horoo kale alaabta u imanayna oo dhulku iska sii xidhanya shayinoo kale u yara xidhanya xitaa turkiga waanu sidii ahayn taylaan xitaa sidii tahay haddana alxamdulilah waan sugaynaa insha allah khayr baan filanay marka had- china ugu badan ganacsigiina wax ka soo qaadataan hadduu china xiraya isee isku dabartaan boqolkaa sagaala sagaashan shiinaa lagu xidhnaa iminka wax yaroo dalbatay oo dalbatay mooye wax kaloo toos uga imanay ma jiro xitaa toos looma tago waad dalbanaysaa waxaa dalbatay waxaa inbaa lagu keenayaa intii hore dee soo iibsanaysa oo kale wax ka yar baad keenaysaa midda kale xitaa xaggaa rarkii iyo een, maraakiibtii wixii baa dubul saarayba lacagtii oo qaali bay kasii dhigeen marka aduu insha allah marka markii markii hore idinku aad tegisan soo qaadanayseen hadda qof baad u dirsanaysaa marka wuxuu rabuu kuu keeni qofku markaad tegtid ee adigu tegtid shiinaa waxaa doontaa soo iibsanaysaa oo soo qaybsanaysaa alaabtaada saamaynta ka hor hadda marka taa inu keeno maxay saameyn hadda inu waxay keeno lagu yeelato kale wixii aad dalbatay waxayn baa lagu keenayaa xarqadii waxaan ahayn baa lagu keenayaa Een, lacagtaadii markii hore waxay kuu goynaysoo kale wax ka yar bay kuu goynaysaa Een, rarkii iyo wixii iyo wixii suuqaadii oo kale dee een, maraakiibtii iyo wixii aad soo kale saaranaysa ma helaysid aad ba u biiriyeen dubul bay biiriyeen kontineerka side waxaad u boqolkiiba boqol iyo labaatan bay kordhiyeen bay ka dhigeen boqolkiiba boqol bay dhaafiyeen markaa taa bay nagu yeelatay dhibtaa bay leedahay marka meel kale aad u guurteen ma jirto weli xaggiini china markii hore aad baa shiinaa looga xidhnaa aduu boqolkiiba sideed taageeraado ha een, anaka ahaan dhar ahaan baan kaalaalay ama elektroniga boqolkiiba sideetan beed wax yaroo dubayoo dee suuqa dubay iyo een, meelaha kaleo labaatanka kale u noqonay laakiin iminka sana eh, ciiddii hore oo kale rabadaan oo kale ilaa boqolkiiba lixdan turkigaa loo wareegay labaatan oo kale shiinaa loo diray inkastoo shiinaa iyo xoog looga niyey jabay dirashada iyo markii la tegay isku mid maaha marka turkiga hadda inta badan chines isna helayo xaggaasaa laada loo haa aad aad buu turkiga uga faa'iideey turkigaa la wada tegey inkastuu ka qaalisan yahay oo dee aad baan ula adsaa waxaan le- khibrad badan oo shiina alaab uga keenaan lahayn markii hore laakiin hadda- Imika- hadda way idinku adag tahay inaad fa- inaad fahamtaanba isaga hayo een, soo gaadhsiintii xagga lasoo gaarsiin wixii lasoo saaray inta cishuu ku soo soconayay wixii oo dhan baanu la qabsan weli khadkii oo anakoo xilligaan ugu talagalnahayn xilli ka dambaysu yimaadaaba haa hadda iidin dhar maalmood baa ka haray maxaa maxaa hadda waa sidaa oo kale dhibtahay oo kale way weli alaabtay maqan tahay inay ka soo gaadhina ilaahay baa og marka marmar ma idinku dhacdaa dalabkaa dalbateen inay dib idinkaga waa dhacdo ka dhacday ka dhacday koronaagu nala degay xagga alaabta maray hardho maray habsaanto mar maraakiib waaweyn adduunyada kale awal jabuuti ilaahayo dee malaha shiinaha toos u imanayeen ha dubay oo kale sidaa alaab badan baa kasoo raranay markaa shini dadkii reer jabuuti alaab kasoo raranaya yaraada maraakiib kalea lasoo saaray wakti badan bay qaadanaysaa iminka alaabtii ciidda rabadaan oo kale dalbanay wallaahi shalay bay timid badankayga rabadaan aan dalbanay ku ciidi leh markaa turkiga mooye wax kaloo aad marka idinku ma- haddaad idinka qudhin waxaa liyi suuq waad qaaliyeyseen ma- dadkaad ka jaraysaan idinku wax qaali ahayn dheer baaba jira walaashay oo cid kastaa keento kii yaraa iskoolka ka dhiganaya emaga example waxaa kaa yaabinaysa Ee, marka shiinaha alaab ka keenoo kale alaabta baabuurta laga rogayo shiinaha laga soo saaro ee rogayno ilaa toban qof iyo waxbaa lagu lahaa malaha labadii kontineer iyo ama saddexdii kontineer kontineerkii keliya ee turkiga laga keenay konton qof baa lagu leeyay kii yaraa iskool dhiganayay kii kale ee turkiga iska joogay wixii oo dhan dhar bay galeen cid kastaa loo fasaxo private bay noqotay cid kasta gali karto marka hore way xirneed mayma xidhnayn waa xorar dharka mayma xidhnayn weli cid maanu arkin dad loo xidhay jabuuti waa xor weeye dharka haa waa laga wada nool yahay dee cid kastana arsaaqda u gashay oo meel kastaa cid kastaa keenta dadkuna badanaa imika suuqa oo kale boqolkiiba toddobaatan dhar unbay ka shaqeeyaanba Marka hadda qiimihii hoos buu sii dhacaya dhacaya wax qaaliyo ma jiro dhab turkiga oo kale hadda waxaa jira dad badan baa keena awalkeena jira dhallinyaradoo kale iskooleyda maxaa maxaa talo maxaa keena inay keenaan waxa keena dee aduu fursad oo kale oo inuu xor yahay cidna u xidhnayn iminka jaadka oo kale dad buu xidhaya raashinka dad buu xidhaya inuu qaaliyoobo mooye waxba kama dhacaan dharka wax qaaliyoobo ma aragno waa been waxaas laakiin waxyaabahan laakiin sida goonida dad gooniya ay u keeni karayaan u xiran yihiin Ha, dhabteeda le- Dadka dhib bay ku sidii loo tahay.
galaya sidoo doona loo galaya qaaliyeynaya ama xaggii buu joogaya Een, dadka oo dakhligooda cid kula tartamaysa ma ma jirto jirto dharkii tartan buu galay wada raqaysa cid kastaa keenaysa haddaa lili lagaa waayo tusaale ahaan oo kale shaygan ku diida lacagti kan kuiga xigaa ka qaadaya ha ha sanadkii hore ku fura inuu shayga ka hela ama shan boqol uu doonayay kan kale maanta wuxuu ku xisaabtamaya dhulkaa kululaadee saddex boqol ba ka hela markaa wax bireebado cid kasta keeni kartay noqotaba una raqiis dadka kaa iibsanaya ku oranaya wax raqiisaba dheer baa jira waa tahay dhegeystayaal weli v o a oo washington idinkaga imaanaysa ayaad la soconaysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha
aan ku bilaabay xulka qaranka waddanka ingiriiska ayaa xalay labiyo eber uga adkaada xulka jermani kadib markii ay iskaga hor yimaadeen garoonka wembele ciyaar ka tirsaneed wareega lix iyo tobanka ee koobka qaramada qaaradda yurub ee euro weeraryahanka kooxda manchester city raxiim sterlin ayaa goolka koowaad u saxiixay xulkiisa ingiriiska daqiiqadii toddobaatan iyo shanaad halka goolka labaadna uu dhaliyay weeraryahanka kooxda tottenham harry kane daqiiqadii siddeetan iyo lixaad labada xul ayaa garoonka soo gala iyadoo mid kasta ay saarneyd calaamad su-aal maadaama qaab ciyaareedkii ay soo bandhigeen wareegii guruubyada aysan ku qanacsaneen taageerayaasha labada dhinac tababaraha xulka ingiriiska gary sodgar ayaa ciyaarta kusoo gala qaab ciyaareedka saddex afar saddex taas oo khuburada ciyaaraha ay ku tilmaameen qaab ciyaareed geesinimo leh ciyaartii kale ee xalina waxay dhex martay xulalka sweden iyo ukrain waxaana laba iyo hal guusha ku raacda waddanka ukrain ciyaartan oo lagu daray soddon daqiiqo oo dheeri ah maadaama labada xul ay isla dhaafi waayeen sagaashankii daqiiqo hal iyo hal ayaa xulka uu wata laacibkii hore ee kooxaha ac milan iyo chelsea andre shafishango ay dhaliyeen goolka guusha daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta ukrain waxay maalinta sabdida ah la ciyaari doontaa xulka ingiriiska halka jamhuuriyadda jeegna ay la ciyaari doonto denmark sbain ayaa iyaduna martigelin doonta waddanka switzerland talyaaniga wuxuu isna la ciyaari doonaa waddanka beljimka waxaana labada xul loo saadaalinayaa in midkood uu ku guulaysto koobkan maadaama ay xulalkii waaweynaa sida jarmalka faransiiska iyo holland iyo bortuqiisku ay ka hareen ciyaarahan dhinaca kalena tababarihii xulka qaranka wadanka holland frank depour ayaa ka tegay shaqada tababarnimo ee xulkaasi kadib markii uu ku guuldaraystay inuu usoo gudbo wareega sideeda ee koobka qaramada qaaradda yurub sida uu shaaciyey xiriirka wadankaasi talaadadii shalay ahayd is-arsilaada tababara dibuur ayaa timid laba maalmood kadib markii si lama filaan ah ay xulkiisa uga badisay jamhuuriyadda jaaga waxa uu dibuur sheegay inuu go-aan ku gaaray inuu isaga taga shaqada xulkii uu mar usoo noqday kabtanka waxaana tababarihii hore ee kooxaha ayax crystal palace iyo atlanta united uu la wareegay xulka holland bishii sebtembar labada kun iyo labaatanka kadib markii tababarihii hore ee xulkaasi ronald kuman uu ku biiray kooxda barcelona ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxda everton ayaa la filayaa inay maanta heshiis la saxiixato tababarihii hore ee liverpool rafa benetis iyadoo dhinaca kalena ay jirto cadaadis ka imaanaya taageerayaasha kooxda oo diidan magacaabistiisa maadaama uu tababarahani hore usoo leeliyey kooxda uu xafiltanku kala dhexeeya isku magaaladana ay yihiin liverpool milkiilaha kooxda everton fahad manshuur ayaa lagu soo waramayaa inuu go-aan ku gaaray shaqaalaysiinta tababara benetis oo buuxin doona booskii tababaranimo ee uu baneeyey carlo angelotti oo ku biira kooxda real madrid kadib markii uu iska carsilay tababara sanadiin sidaan xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
markanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesta dabacsan ee dhagihiinna ku soo dhacaysa
idaacadii duhurnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waanaga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo